فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal أبرى به كالفتا ولا ألهاك عنه أنيق روضان aqoontiyo garaadka iyo xiska iyo ogaalkuba ilmaqabato weeyaan orod iyo adduun iyo awood iyo itaal iyo afti laguma heli karo uurka iyo laabtiyo maskaxduu ilaahay ku asteeyey garashada ayaan weeye rabbigeen addoommada midkuu rabo deequu u siiyaa ma og tahay ogaalkuba ilaaheen ayaantuu ifka aadankeenuu aqri uu ku yidhiyo asmaadiina loo dhigay alif ilaa yaa in ogaal aqoon yahay aqoonina ogaal tahay ka ogina aqoonyahan ama uu abwaan yahay kaan aqoon engegan yahay inan yahow ma moog tahay mise waad ogsoon tahay على الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت waa shanta bisha dulqacda sannadka kun afar boqol labaiyo afartanka hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah idaacadda islaamiga ee alfurqaan oo bilaabaysa warbixinno tixano ah kuwaasoo ku bixi doona barnaamijka aqoon iyo ogaal qaybta koowaad ee warbixinadaas tixanaha ah ayaad barnaamijka ku maqli doontaan inshaa allah inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan faa'iidooyinka caafimaad ee uu bini'aadamka u leeyahay kalluunka oo ka mid ah khayraadka uu allaah ku mannaystay ummadda soomaaliyeed xubintii ma ogtahay ayaan ka marnayn barnaamijka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal فيك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا
waa hagaag aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa bilaabaysa warbixinno tixano ah kuwaasoo ku bixi doona barnaamijka aqoon iyo ogaal taariikhdu waa diiwaan ballaaran oo lagu kaydiyo ficilada wanaagsan iyo haliyeeyada ragga ah mana ahan diiwaan ballaaran oo deeqa wax weliba sidaas darteed baalasheeda dahabiga ah waxaa galay dad yar marka loo eego basharka adduunyada soo maray warbixinada antixanaha ah oo aan ugu magac darnay qasasun min ataariikh waxaan ku soo gudbin doonnaa siirada iyo taariikhda haliyeeyo soo maray ummadda islaamka iyo sidoo kale dagaallo iyo macaariig taariikhi ah oo ay fursaantii islaamka dhiigooda daahirka ah ku difaaceen diinta islaamka xalqada koowaadna waxaan uga hadlaynaa taariikhda saxaabiga jaliilka ah ee abu ayuub al ansaari waxaana soo jeedinaya haashim cabdinaasir سطر صحائفنا بالمجد ألوانا من سيرة عبقات عطرا وريحانا وانظر معالمها والعزم عنوانا واستلهم الرشدا منها وتبيانا منها وتبيانا
waxay ahayd ilinta yasiid ibnu mucaawiya oo ah hoggaamiyihii furan rabay magaalada qustandiiniya mid ku darsantay ilinta walaalkiis alxuseyn ibnu cali kadib markii ay arkeen oday siddeetan jir ah kana mida mujaahidiintii u baxay duulaankaas lagu qaaday qustandiiniya isagoo ku jira odagaas dhaxdaadkii ugu dambeeyey ee noloshiisa mid kasta ahi waxa uu xasuustay shakhsiyadan aadka u weyn iyo geesigan roogcadaaga ah kaas oo uu allah subxaanahu watacaala ku sharfay inuu martigeliyo oo gurigiisa dejiyo qalqiga midka ugu sharafta badan oo ah nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam maalinkaas odagan waayeelka ah iyo muslimiintii la socotay ma aysan gaaraynin tiradooda kun qof oo waxaa soo hunguriyeynayay qabiilkii carbeed si ay u dabar jaraan muslimiintii curdanka ahaa ee wakhtigaas balse hadda odagan waayeelka ah waxa uu duulaan ku yahay asaga iyo mujaahidiinta la socota magaalada qustandiiniya oo ka mid ah caasimadaha ugu weyn reer yurub waxa uu qalqalgelinayaa odogan iyo dhallinyaradii la socotay magaalo ka mid a magaalooyinkii ugu dhufeesyada adkaa xilligaas oo ah qustandiiniya ninkaas waa khaalid ibnu yasiid ibnu kuleyb ibnu maalik ibnu najaar oo ku caan baxay abu ayuub al ansaari waxa uuna dhihi jiray had iyo jeer انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون waxay ku wanaagsan tahay in qisadan looga sheekeeyo loona daraaseeyo kumanaan waayeello ama odayaal ah kuwaas oo wakhtigooda ku lumiya maqaayadaha iyo meelaha la isugu yimaado si ay wakhtigooda u baabi'iyaan maadaama aysan wax shaqo ahaynin kama sheekaynayno wiil dhallinyaro labaatan jira ama nin garmadow soddon jira ama xitaa oday lixdan jira balse waxaan ka sheekaynaynaa waa yeel dhaafay siddeetankiisii sano kaas oo usoo diyaargaroobay inuu weeraro oo burburiyo dhufeesyada magaalo tan ugu dhufeesyada adag caalamka ee wakhtigaas si looga hirgeliyo magaaladaas ataxkiimu sharcillaah tani waxayna dareensiinaysaa ahmiyadda jihaadka iyo kaalinta uu kaga jiro islaamka iyo sida ay muslimiintu u daraaseeyeen arrinkaas asheekh faarax oo ka mid a culimmada diinta islaamka ayaana arrinkaa isdul taagaya
waa shay aad iyo aad u weyn qur-aankuna wuu cabiray oo alle wuxuu leeyahy infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illah baxa oo jihaadkii aada adinkoo fudud iyo adinkoo culus intaba adigoo dhallinyaro ah oo boodi kara adigoo waayeel oo luuday adigoo hanti haysta oo gaadiid helaya adigoo aan hanti haysan oo iska yaro tacbaana ayi shay marka salafkeenna raximahum ullah saxaaba iyo taabiciinba waxaa laga wariyaa inay jihaadka musharakay jireen oo nusayib baan filaya inuu ahaa nin isagoo isha ka soo dhacday oo il taxbaanka ah inuu ka qayb galay khuruuj uu aaday jihaad loo baxayo jihaadka markaas warmaa iska joogtay waxa weriin waxaan badinayaa sawaadka muslimiinta haddaan wax kala qaban waayo ma matacdoon u xifdinaya qiso kale qisada abi ayuub al ansaari isagoo waayeelah ayaa nooga filan cibra ayuu jihaadka aaday iyadoo weliba dad badan ay ugu naseexanayeen inuu iska iska joogo maadaama uu waayeelay aayaddan bay fasiranayeen oo infiruu khifaafan wa hiqaalan naftooda marka kuma degaynin inay iska haraan cudur kasto markaas ayagu ay ay ka dhigan karaan iyagoo qaba marka inay tabriat dima sameeyaanay rabeen oo ay ilaa ay nafta ku jirtaba ay jihaadka galaan ayub ansaar radi allahu canhu waa laga garanayaa jihaad buu aaday oo weliba loo duulayo ruum iyo niman aad meel fog jira ilaa uu markaas weliba badda dhexdeeda ayaa la saarnaa jihaadka lagu duula baddana waa ka dhib badan yahay jihaadka lagu duula bariga oo waana ka fadli badan yahay oo nusuus baa kusoo aroortay tilmaamaysa in jihaadka baddu uu labulaabka ajir badan yahay jihaadka dhulka lagu jihaadayo saxaabigaas jaliilka radi allahu canhu wuxuu ku geeriyooday isagoo weli baddii lagu jiro ayuu geeriyooday waxaa la waayey maaragtay meel lagu duugo ama lagu aaso jisadiisa ilaa lix bilood baa la sheegaa in uu markaa halkaas saarnaa isagoo mayda kadibna jasiirad baa la helay oo markaas lagu aasay marka qusnandiiniya halka la yidhaahdo soonaheedaas weliba dhanka badda ayuu ku aasan yahay abi ayuub alansaar radia allahu canhu hada yadullu calaa ahmiyati aljihaad iyo sida ugu weynaa salafkeenna quluubtooda ayuu tilmaamayaa ummadeennu marka ay dareento ahmiyadda jihaadka oo maaragtay naga saaran jihaadka weliba gaar ahaan haddii cadow nagu soo duulay uuna haysto taas waxay ahaday jihaad la dalbayo la aadaye maantuna lagu soo duulay oo cadow ila haysto hadda maanta in laga werwero ama laga wareegsado hada arun laa yanbaqi wax yar aan gadaal u laabanno si aan u aragno qisada ama taariikhda abu ayuub al ansaari bilowgeeda gaar ahaan maalintii uu soo gaaray nebigu sala allahu calayhi wasalam magaalada madiina isagoo ka soo hijrooday maka xilligaas wuxuu qof waliba tamaninayay oo uu aad u jeclaa inuu ku guulaysto martigelinta ruux la martigeliyo kan ugu wanaagsan oo ah nabiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu nabigu sala allahu calayhi wasalam ugu jawaabayey dadkii jeclaa inay martigeliyaan isagoo dhoolla caddaynaya farxad ballaarana ay wejigiisa ka muuqato sii daaya hashaan way amran tahee walakina nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana yaquulu lahum khalluu sabiilaha fainaha ma'muura waxa uu nabigu sala allahu calayhi wasalam u daayey allah subxaanahu wa tacaala cidda uu u doorayo inuu marti u noqdo waxaana allah subxaanahu wa tacaala toddobada sama dushooda ka soo doortay dadkii kale ka soke abuu ayuub al ansaari waxay hashii nebiga sala allahu calayhi wasalam ee qaswaa hor fadhiisatay gurigii abuu ayuub al ansaari waxa uuna ku soo booday abu ayuub hashii nebiga sala allahu calayhi wasalam isagoo aan cidna la hadlin waxa uuna qaaday alaabtii nebiga sala allahu calayhi wasalam si deg deg ah maxaa yeelay waxa uu ka baqayay in sharafkaas iyo nasiibkaas ou helay lagula tartamo oo lala qaybsado waxa uu ka koobnaa guriga abu ayuub al ansaari laba dabaq waxa uuna u soo bandhigay in rasuulku sala allahu calayhi wasalam dego dabaqa sare maxaa yeelay waxa uu ka xishoonayay inuu nabiga sala allahu calayhi wasalam ka kor maro laakiin rasuulkii raxmadda iyo naxariista badnaa waxa uu si tawaaduc iyo dabacsanaan leh ugu sheegay inuu degayo dabaqa hoose maadaama ay marti badani u imaanayso oo ay soo booqanayaan habeenkaas abuu ayuub al ansaari hurdada ma ledin oo waxa uu ka baqayay in shaqartiisu ay nabiga sala allahu calayhi wasalam dhib geliso maadaama uu dabaqa hoose degan yahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi abuu ayuub al ansaari habeen habeenada ka mid ah ayaa waxaa inaga jabay aashuun ay biyo ku jireen annagoo dabaqa sare saaran rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam degan yahay dabaqa hoose markaas ayaan ka baqnay inay biyuhu gaaraan nabiga sala allahu calayhi wasalam oo hurda dabaqa hoose waxaana gudagalnay aniga iyo ummu ayuub inaan habeenkii oo dhan biyihii ku tirtirayno labadii go' oo aan haysanay si nabiga sala allahu calayhi wasalam aysan biyuhu u gaarin oo aysan hurdadiisa uga soo toosin waxa uu yidhi abuu ayuub wallaahi inaanaan haysan waxaan labadaas go' ka ahayn waxa uu walaaleeyey nabigu sala allahu calayhi wasalam hijrada kadib abuu ayuub iyo muscab ibnu cumayr sidoo kale waxa uu abuu ayuub waali ka ahaa magaalada madiina wakhtigii khilaafadii cali ibnu abi daalib mid ka mid a tallaabooyinkii uu qaaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii uu yimid magaalada madiina waxay ahayd inuu walaaleeyo ansaar iyo muhaajiriin iyadoo labalaba la isugu xiray tani waxay daliil cad u tahay muhiimadda ay leedahay in la walaaleeyo muslimiinta lagana ilaaliyo wax waliba oo keeni kara inay kala tagaan alquwa aliimaaniya waa shay aada iyo aada diinta dhexdeeda ugu weyn rasuulkuna uu isagu uu tadbiiqiyey meesha muhaajiriin iyo ansaar uu walaaleeyey si gaarana ragga gooniya uu si gaara maaragtay uu isugu magacaabay oo hebel iyo hebel walaalo weeye hebel hebel marka abi ayuub alansaari iyo muscab ibnu cumayr baa ka mid ahaa cabdiraxmaan ibnu cawf iyo sacd ibnu rabiic baa ka mid ahaa iyo rag fara badan marka ilaahay baa ka hadlay subxana wa tacaala qur-aanka uga hadlay quwada iimaaniga inama almu'minuuna ikhwa ilaahay baa tilmaamaya iyo quwada dhabtaahee xaqiiqada ahu ee runta ahu waxaa weeye biyo kama dhibcaanka ahu waa midda iimaanka lagu walaaloobo gaar ahaan haddii labada qof dee nabi maxamed uu yiri walaalaa tihiin ilaa heer la isku dhaxlo ayay gaari jirtay xilligaas qablaa intaan la nasakhin oo qaraabada inay isdhexlayaan aan lagu nasakhin in la isku dhaxlo ayaa dhacaysay oo qofka muhaajiriga ah ansaariga ayaa dhaxlaya ansaarigana waxaa dhaxlaya kii lala walaaleelay marka hijrada in la isku dhaxlo iyo quwadaas muwaahaadka ayaa islaamka awaa-ishiisa ama awalkiisii hore ayaa jirtay kadibna waxaa lagu nasakhay aayaddaas walul arxami bacduhum awlaa bibacdin fi kitaabi illah marka ta waxay tilmaamaysaa ahmiyadda ay leedahay alquwa aliimaaniya marka saasay ahayn dad safaa ay quluubteedu ay isu saafi tahay isjecel ilahay baana tilmaamay oo qur-anka ku tilmaamay waaladiina tabawa'u addaara waaliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu wayu'hiruuna calaa anfusihim bal waxay uga doorayeen naftooda waxay u baahan yihiin bay u doorayeen walaalahooda muhaajiriinta ah ee u soo hijrooday xaggooda walow kaana bihim khasaasa xataa iyagoo ayaga u gaajoon oo baahi u hayso walaa yajiduuna fii suduurihim xaajatan mima uutuat alowley wax xasad iyo maaragtay jiirnacana ma aysan u haynin walaalahood bal walay u doorayeen iitaar bay u samaynayeen xataa iyagoo waxooda u baahan oo maaragtay wix ayaga xataa caruurtooda u baahan yihiin reerkooda u baahan yahay naftooda u baahan tahay iyo walaalahooda u soo hijrooday bay ayagu horumarinayeen hada huwa alquwa aliimaaniya saxiixa weliba oo saxda ah oo sheegashay iddicaa aan ahayn taana aad baan ugu baahannahay maanta oo wadciga aan ku sugannahay waa wadci caalamka iyo waxa gaalo jooga iyo waxa u nacam layaaba ay hal meel ay naga soo wadagenayaan oo ay dicaayaad iyo cadaawad iyo colaad ay nagu furayaan iyo dhibaatooyin in muslimiintu iyo muuminiintu gaar ahaan dadka soo hijrooday muhaajiriinta ahe ee muxuu ahaa iyagu diintoodii la soo cararay inay dad isjecel walaalo ah isku mida jasad waaxida si nabiguba uu tilmaamay inay noqdaan baa dardaarmaya oo jazaakum allahu khayran xilligii mucaawiya ibnu abi sufyaan ayuu jihaadku aad u hormaray oo waxaa siyaaday duulaanadii gaalada lagu qaadi jiray waxa uuna soo kordhiyey abi sufyaan nidaam la yidhaahdo ashawaati wasawaa'if oo ah in jihaadka iyo dacwada loo baxo deyrta iyo xagaaga waxayna ahaayeen ciidamadii muslimiinta ee wakhtigaas kuwa raaca nidaamkaas sanadkii konton iyo saddexdii hijiriyada ayaa waxaa baxay ciidan uu hogaaminayo yasiid ibnu mucaawiya waxaana ciidankaas ka mid ahaa xuseen ibnu cali iyo afarta cabdulaahi ama loo yaqaano alcabaadilah oo kala ah cabdulaahi ibnu cumar ibnu khadaab cabdulaahi ibnu camrin ibnu caas cabdulaahi ibnu cabbaas iyo cabdulaahi ibnu subayr ibnu cawaam waxa uu diiday abu ayuub al ansaari isagoo siddeetan jir ah inuu ka haro jihaadka loo baxayo waxa uuna ka mid noqday fursaantii towxiidka ee duulaankaas lagu qaaday qustandiiniya horboodayey markii ay gaareen ciidamadii towxiidka ee uu hogaaminayay yasiid ibnu mucaawiya dhufaysyadii qustandiiniya waxay labadii ciidan ka war heleen nin indhaha u xiran yihiin oo faraskiisii caddaa ka soo duulay kaas oo weerar culus ku qaaday safkii roomaanka muslimiinta ayaa aad u egay ninkan weerarka culus qaaday oo aan ka baqaynin geerida mase waaba odagii siddeetan jirka ahaa ee abu ayuub al ansaari intaas kadib waxa uu ka codsaday hogaamiyihii ciidamada muslimiinta ee yasiid ibnu mucaawiya inuu muslimiinta ka gaarsiiyo salaan iyo inay ku aasaan dhufayska kan ugu dhow ee magaalada qustandiiniya faja'ahu yaziid yacuuduh faqaala lahu alaka xaajatan ya abaa ayuub qaala nacam أقرئ جنود المسلمين مني السلام وقل لهم يوصيكم أبو أيوب إن أنا مت فاحملوه إلى أبعد غاية في أرض العدو وادفنوني تحت أسوار القسطنطينية ثم فاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه واستجاب المسلمون لوصية أبي أيوب markii uu geeriyooday abu ayuub waxay taariikhdu ku beegneed konton iyo labadii hijriyada waxaa kaloo la sheegaa konton iyo shantii hijriyada خير القرون مواقفا ومثالا تبع الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم waxa uu ka qayb galay beecatul caqaba labo sidoo kalena waxa uu xaadiray dhammaan duulaanadii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo idil allah subxaanahu wa tacaala ha ka amaalmariyo sida wanaagsan ee nabiga sala allahu calayhi wasalam u marti soortay una difaacday diinta allah subxaanahu wa tacaala
الصحابة لا مثيل لعزمهم هم سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta ma og tahay ma og tahay dhegaystow in suuradda dhaar ku bilaabanaysa mahadcelinna ku dhammaatay inay tahay suuratu saafaat ma og tahay badda aan wax kalluun ah ku nooleen inay tahay baxrul meyit ma og tahay in qofkii ugu horreeyey ee yidhaahda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inuu ahaa nebi aadam calayhi salaam ma og tahay dhegaystow haweenayda uu aabbaheed walaalkeed sawjkeeda iyo wiilkeeda intuba ay ahaayeen nebiyaal ay tahay liyaa bintu yacquub ولا دنيا بزخرفها فتنتا
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay kalluunku waxa uu fawaa'id caafimaad u leeyahay bani aadamka waxa uuna ka mid yahay khayraadka uu allaah ku mannaystay ummadda soomaaliyeed waxaana warbixintan ku eegaya maxamed ciise dhammaan waxaynu wada ognahay sida xaqiiqda ah in wax kasta uu allah subxaanahu wa tacaala abuuray ay xigmado iyo faa'iidooyin ay ku jiraan taas oo la rabo inaan si fiican ugu faa'iidaysano kadibna aynu allah subxaanahu wa tacaala ugu shugrino nimcooyinka uu dusheena ku manaystay kalluunka noocyadiisa kala duwan waxaa ku jira faa'iidooyin caafimaad wuxuuna kalluunku u fiican yahay maskaxda wadnaha maqaarka difaaca jirka lafaha ka hortagga iyo la dagaalanka cudurka kansarka warbixin lagu daabacay mid ka mid ah wargeysyada caalamka ayaa sheegtay in saliidda kalluunka waxtar badan u leedahay dadka qaba xanuunada maskaxda warbixinta ayaa sheegtay in saliidda kalluunka lagu tijaabiyey dhalinyaro qabta cudurka waalida ee dalka ingiriiska kuwaasi oo qaatay muddo laba toddobaad ah waxayna intaasi ku dartay in markii ay qaateen muddadaasi ay badankoodu isbedeleen oo ay ka ladnaadeen xanuunka kalluunka waxaa ku jira fitamiin d inkastoo unugyada maqaarka gudahooda ku jira ay fitamiinka ka helaan iftiinka cadceedda dadka haysta qorax xadidan oo ay dhici karto inuu ku yaraado fitamiin d ama kuwa ku nool cimilada sare ayaa sidoo kale u baahan inay isticmaalaan kalluunka si ay ugu helaan fitamiin d fitamiin d wuxuu caawiyaa islamarkaana uu door weyn ku leeyahay caafimaadka biniaadamka noocyada kalluunka ee laga helo fitamiin d waxaa ka mid ah salmon iyo kuwo kale waxayna noocyadan kalluunka cuntadaada ka caawin karaan in aad kaga hortagto inuu jidhkaadu ka yaraado fitamiin d daraasad ayaa sheegtay in cunista kalluunka ee carruurta lagu quudiyo ay faa'iido fara badan ka helaan isagoona kordhiya heerka garashada carruurta carruurta kalluunka la siiyo waa ay ka garasho badan yihiin kuwa aan la siinin ayaa lagu yidhi daraasad cusub oo dhowaan la sameeyey daraasadda ayaa sidoo kale lagu sheegay in kalluunka sidoo kale uu faa'iido u leeyahay dadka waaweyn oo ay ka helaan fitamiino gaar ahaan fitamiinka omega tree acid sidaa darteed dhakhaatiirtu waxay ku taliyaan in la joogteeyo cunista kalluunka oo ay si siman u wada qaataan dadka waaweyn iyo carruurta toddobaadkiiba laba jeer ugu yaraan ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى guud ahaana intaas ayaan kusoo afmayraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست